galab wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somalicom waa galabnimo sabtiya afar iyo labaatanka juun sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo waxaa ka mida shir lagaga hadlayo arrimaha garsoorka oo ka furmay magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku isku wada mid maaha dawoga qaarkood ama garsoorayaasha qaarkood inay dacwadaha hayaan si gaara u shinta ahaan qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu tuhmo arrimahan wanaagsaneyn waxaasoo dhan baan rabnaa iyaga haddii ay jiraan inu meesha ka saar garsoorku inuu noqdo hay-ad hufan
waxaa kale aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii aad maanta oo kale maqli jirteen ee hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka iyo toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida booliiska dalka nigeria ayaa bulshada uga digay weeraro ay qorsheynayaan kooxaha argagixisada ah ee gobollo ka mida dalkaasi nigeria dhibaatooyinka ka geysta digdigniintan ayaa si gaara ugu socota dadweynaha muslimiinta ah ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidal odxa toddobaadka ugu dambeeya bisha juun saraakiisha booliisku waxay sheegayaan in ay ka war heleen inay jiraan rag diyaarsan oo meelahaasi ku dhuumanaya kuwaasi oo haysta hub waxyaabaha qarxa iyo noocyo ka mida isgaadhsiinta islamarkaana doonaya inay weeraro argagixiso oo qorshaysan la beegsadaan dadka muslimiinta ah ee ciidda u dabaaldegaya raggaasi oo ay boolisku ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ayaa afhayeenka booliiska dalkaasi nigeria peter afanyuya oo aanu wax warbaahinta siinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha goobaha ay raggaasi ku sugan yihiin iyo macluumaad dheeraada nin falastiiniya ayaa rasaas ku furay barkantarool oo ay leeyihiin ciidamada israa'iil oo ku taalla daanta galbeed ee la haysto maanta oo sabtia ka hor intaan ninkaasi toogasho lagu dilin booliiska dalka israa'iil ayaa sheegay in ay tahay dhacdadii ugu dambeysay ee rabshadaysa soo tarayay oo bilahan ugu dambeeyey gobolkaasi ka jiray booliiska israa'iil waxa ay sheegeen in nin falastiiniya oo hubaysan uu subaxnimadii hore ee maanta oo sabtia uu soo gaadhay meesha ay ku sugnaayeen ciidamadaasi israa'el ee ahayd kontaroolka oo loo yaqaano qalandiya waxaanay ku taalay duleedka magaalada qudus isaga oo la soo baxay qoriga loo yaqaano m islamarkaana ku furay raggii goobtaasi ku sugnaa ciidamada ammaanka ee israa'il waxaa kale oo ay sheegeen in ay toogasho ku dileen wiilkii hub weerarkaasi soo qaaday sidoo kalena waxaa la sheegay in adeegyada gurmadka deg dega ah laga soo xigtay in laba ilaalo ah oo da-dooda lagu qiyaasay labaatan jiro iyagana cusbitaalka loola soo cararay kadib markii dhaawacyo soo gaadheen ma jiro war deg deg ah oo ka soo baxay aqoonsiga qofkaasi weerarka geystay marka laga yimaado in loo tuhunsan yahay inuu ka mid ahaa falastiiniyiinta toogashadan ayaa ku soo beegmaysa toddobaad gacanka hadal dhiig badani ku daatay oo ka dhacayay daanta galbeed waxaana ku dhintay shan iyo toban qof oo falastiiniyiina iyo afar israa'iiliyiina dhinaca dalka ruushkana madaxa hogaamiye kooxda calooshooda oo shaqaystayaasha ah ee wengariska loo yaqaano ayaa wacad ku maray inay ka takhallusi doonaan hogaamiyaha militariga dalkaasi ruushka kaasi oo la sheegay in ay ku eedeynayaan weerar inuu ku qaaday ciidamadaasi halka dacwad oogaha guud ee dalkaasi ruushka uu sheegay inay isaga ku socoto baadhitaano ku saabsan faldembiyeedyo uu hore u galay kooxdaasi wingariska ayaa ahaa dad intooda badan in laga soo saaray xabsiyo islamarkaana la geeyey furimaha dagaalka si ay ula dagaalamaan ciidamada dalka ukrain ee dalkaasi ruushka ay dagaalka ku wada jiraan waxaana la sheegay in dhammaantood ay ka soo jeedaan dhinaca ruushka balse ay yihiin koox si gaar ah tababar deg deg ah oo militari loo siiyey islamarkaana lagu shubay goobahaasi ay ka dagaalamayaan kuwaasi oo inta badan aan xidhiir dowlo lahayn ciidamada kale ee dalka ruushka ee iyagu hore u sii joogay waxaana markii dambe uu sheegay hogaamiyahoodu in ciidamadaasi ay soo rideen diyaarad helikobtera oo ay leeyihiin ciidamada dalkaasi intaana dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington hay-adaha ammaanka ayaa-hay-adaha aan idhaahda ee wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa wuxuu ka qayb galay kulan raalli ahaada dhegeystayaal warbixintaasi waa inoo soo socotaa shir lagaga hadlayey arrimaha garsoorka ee kala duwan ee dalka soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana lagaga hadlayay kulankaasi hanaanka garsoorka iyo helidda garsoor hufan wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray madashan oo si gaaray arrimahooda ugu lafagurayaan hay-adaha garsoorka dalka ayaa lagu dul istaagay caqabadaha ku geedaaman garsoorka soomaaliya oo ah meel si weynisha loogu hayo markay timaado hanaanka cadaalad falidda guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan baasha yuusuf ayaa madasha shirka ka sheegay inay tahay in laga fogaado wax walboo suurad xumeyn kara hanaanka garsoorka soomaaliya waxaynu ummadda ugu xil saarannahay oo aynu ugu idmannahay oo aynu wakiilwanahay oo inoo shaqaysee mushaarka inoo siiyey inaynu siino adeega cadaaladeed ee ugu hufan ee sida ugu macquulsan ugu wanaagsan sharciga waafaqsan inaynu siino duruufaha lagu jiro darteed waxaa laga yaabaa mararka qaar dacwadi inay daahaan waxaa laga yaabaa waxyaabo kala qarar mararka qaar in laynooga cawdo waxaa laga yaabaa dadku isku wada mid maahae dadyoga qaarkood ama garsooriyaasha qaarkood inay dacwadahay hayaan si gaara u sii daahaan qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu tuhmo arrima aan wanaagsaneyn waxaasoo dhan baan rabnaa iyaga haddii ay jiraan inaynu meesha ka saara waxaynu rabnaa sidaynu mar walba isku dardaarno garsoorku inuu noqdo hay-ad hufan oo nadiif ah oo ka madax bannaan dhammaan waxyaabaha khariban ee musuqmaasuqu kow ka yahay ee qaraabo kiilku ku xigo ee eexdu ka mid tahay ee daahitaanka dacwaduhu ay ka midka yihiin garyaqaan baasha yuusuf ayaa dul istaagan xilligan ay jiraan dad loo soo qoray eedda musuq maasuq sidaa darteedna muhiimay ta inay cadaalad helaan qarankuna uu hela cadaalad isla markaana garsooruhu inuu xor ka noqdo waxaa loo yaqaana musuq maasuqa oo aan laaluushkiiyo qaadashadiisoo keliya tahayna tiro badan hadda waxaad ka warhaysaan waxaa socda dagaal lagula jiro musuq maasuq waxaad ka warhaysaan dad badan oo xidhxidhan qaar badan oo kaloo lagu daba jiro waaranadooda iyo qabashadooda iyo dadkaasi in tuhumkaa loo xidho waxaa jara garsooraha maxkamadda fadhiya dadkaasi waxay rabaan cadaalad dalkuna wuxuu rabaa cadaalad waxaa la rabaa in la nabadgeliyo oo la badbaadiyo hantida yar ee ummadda soomaaliyeed ay wada leedahay oo qofna si gaara aanay jeebadiisa ugu dhicin waxaynu rabnaa qofkaasi lagu tuhumsaya ina isagu inu cadaalad isna inu cadaalad helo oo haddii tuhumkaasi uu yahay tuhun aan dhab ahayn oo la tuhmay laakiin lagu waayo garsooraha laga rabaa inu xaqiijiyo haddii uu tuhumkaasi ku ku rumoobo oo xafiiska xeeraalintoo dacwadda oogaya oo boqol kiiba boqol ku caddeeyana waxaa la rabaa in lagu ciqaabo baasha yuutuf ayaa ugu yeera garsoorayaasha in gacan nadiif ay tahay mid wax daahirin karta markay timaado hanaanka garsooridda dadka la hor keeno hay-adaha cadaaladda taa markaasi loo gaadho garsooraha waxaa laga rabaa garsooruhuna inuu isagu horta nadiif noqdo adiga oo aan nadiif ahayn inaad qof kale u xukunto in aanu nadiif ahayn sawir kale yeelanaysa marka waxaan rabnaa garsoorayaal ahaan iyo xeeraadyaal ahaan oo cidda ah cidda dacwadda soo ogta iyo cidda ah qofka xidha hadhowna laga yaabo inay xukunto labaduba inay gacmahoodu inay nadiif noqdaan oo ay dhaqnaadaan si aynu u dhaqno dalka guudaha waxaan rabnaa markaa hufnaanta iyo maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga iyo ilaalinta sarrayntiisa iyo talintiisa iyo la dagaalanka musuq maasuqa inaynu dhammaantiin inagu aynu hormood ka noqonno waxaa kale aynu rabnaa inaynu ogaano sida loo xidhayo agaasimaha sida loo xidhayo wasiirka sida loo xidhayo mas-uulka kale ee dowladda ee lagu tuhmayo inuu hanti dowladeed runsaday inaynu ogaano garsooraha iyo xeeraadyaha iyo hawlwadeenka kale garsoorku isaguna inaanu haysan xasaana
shir kaloo socon doona muddo laba cisho ayaa lagu xusay inuu yahay mid lagu turhaanbixinayo dulduleelada ka jira hay-adaha garsoorka sida midaynta dacwadaha go-aamada ka soo baxa maxkamadaha kala duwan ee dalka iyo kala shaandhaynta feelasha dacwadee soo gaara hay-adaha garsoorka dalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan dadweyne oo su-aalo lagu weydiinayey madashaasi oo soo qabanqaabiyey macadka cilmi baadhista ee somali civic house ayaa waxaa doctor maxamed sheekh cali doodishe lagu weydiiyey su-aalo la xidhiidha amniga caasimadda iyo waxa laga qaban karo waxaa haddaba warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o a cabdicasiis barrow
kulanka uu ka qayb galay wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya doctor maxamed sheekh cali doodishe ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maxadka cilmi baadhista ee somaali civic house ee saldhigiisu yahay magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saaray xaaladda nabadgelyada waddanka xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirta dhaqdhaqaaqa al-shabaab madashan waa ay goobjoog ka ahaayeen ku dhowaad afar boqol oo ruux oo u badan aqoon-yahanka caasimadda iyo ardayda jaamacadaha ayaa waxaa wasiirka lagu weydiiyey su-aalo la xiriira amniga dalka iyo waxa wasaaradda uu hogaamiye ay qabatay intii uu xilka joogay doctor doodisha ayaa sheegay in amniga muqdisho la xaqiijiyo welina lagu howlan yahay sida ay usii xakameyn lahaayeen guud ahaan nabadgelyada dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday in dhul ballaaran oo ka maqnaa gacanta dowladda soomaaliya lagala wareegay al-shabaab mar wax laga weydiiyo sababaha keenay in xilligan beelaha qaar ay hub iibsadaan xilli la sugayay in dowladda dhexe hubka dhigis samayso ayaa waxa uu ku jawaabay arrinta ku saabsan hubka dhigista muuqaalka haddii lagu soo koobo dadka hubbay wataana waa isdilayaan waxaan filayaa inuusan sax ahayn dadka hubka waa haystaan hubka inay qaataanna baahiyaa keentay laakiin markastoo dadka ay dareemaan hubka inaysan u baahnayn hubka ayaa iska dhiibaya hubka hayntiisa iyo keydintiisa iyo ilaalintiisa waa culays marka siyaasad hadda waxaan dhowaan la baasgarayn doonaa sharciga xakamaynta hubka marka hubka sharcina waa laga soo saaray qaar kalena waa laga soo saari doonaa laakiin waxaa ka muhiimsan waxay tahay dadka hubka haddii dowladda ay u fidiso amni oo amni ay ka dhigto hubka uma baahan doonaan marka sabab hub loo sii haysto dadka qaarkood waxay ka hadlayaan deegaanada hadda shabaabka lagula diriraayo iyo beelaha hubaysan oo shabaabka dagaalka kula jira taas marxaladda la jooga baahi ay keentay waaye haddii marka cabsi ay jirto ah markay marxaladaas dhammaatay see laga yeelayaa sidii laga yeeli lahaa qorshaha ka samaysan oo ka degsan
wasiirka amniga gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale wax laga weydiiye howlgallada ay ciidamada sameeyaan in mararka qaar la duubo iyadoo aan ogolaashiyo laga haysan dadka muwaadiniinta ah ee guryahooda la baarayo waxa uu sheegay in kiisaska noocaana lala wadaago wasaaradda iyadoo ay dadka ficiladaasi la kulma ay soo sheegaan su-aashii ugu horreysa waxayda baan filayaa baaritaanka guryaha la baarayo iyo iyo duubista marka way kala yihiin waa laba arrimood mid waa baarista waxaan filayaa baarista waa baahi ayaa keentay in la baaro guryaha oo si loo ilaaliyo amniga baahi baa keentay laakiin xurmadii dadka iyo duubitaan in la sameeyo taas waxay u baahan tahay hadday kesi laba tahay waa meesheeda dhacay laakiin waxaan filayaa mararka qaarkood wax tusaalaha loo soo qaadanayo inaan laga dhigin wax guudoo maalin kasta dhaca oo ciidamada wax baaraya dhammaantood inay wataan kamerooyin ay ku duubaan meel kastoo ay baarayaan waxaa laga yaabaa howlaha baaritaanka inay si joogtaa u socdaan waxaa laga sheeganaya keys iyo laba uu yahay marka wixii muwaadinka culays ku ah wuxuu xaq u leeyahay inuu riboort gareeyo uu yidhahdo xadgudubkaas baa hay-adaha amniga iga yimid jawaabna wuu helayaa inaanan falkaas uu ka sheeganayo oo dhibaatada kusoo laabanina wuu helayaa dhinaca kale agaasimaha maxadka soomaali civic house axmed cabdi haadi oo barnaamijkan soo qabaqaabiya ayaa v o e da uga waramay waxyaabaha ay barnaamijka amniga la xiriira ay u qabteen iyo aragtida dadkii ka qayb galayba saad la socoto baahida soomaaliya ka jirta ugu weyn waa baahi la xiriirta amniga la xiriirta badqabka dadweynaha dowladdana shaqada koowaada laga rabo waa ilaalinta badqabka ee dadweynaha waay marka maanta waxaan isku keenay wasiirka wasaaradda amniga gudaha iyo aqoon-yahanka ardada jaamacadaha iyo dadka dheergaradka bulshada aha si ay oga doodaan horumarada iyo caqabadaha ka jira amniga oo gaar ahaan caqabadaha amniga la xiriira dadka dhexdooda istiliya kuwa al-shabaab la xiriira siyaasadaha dowladda amison saad la socota waxaa layidhi ama atmisku hadda loo bixiyay laba kun labaatan iyo afar august waa inay baxaan waxa weyaan wejiga labaad ee dib xoreynta dalka iyo doodaha ka socda arrimahaasoo dhana maaragta caawa miiska saaraa marka waana markii koowaad oo dad intaas laginti meel isugu keeno su-aale oo critical ah oon la faafreebin ay awood u yeeshaan dadku inay weydiyaan wasiirka wasiirkuna maadaama uu yahay nin background aqooneed leh uu si saxa uga jawaabo soomaaliya caqabada ugu weyn ee hadda ka jirta waa amniga dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekhna waxaa laga dhowrayaa sida ay wax uga qabato iyadoo xaqiijinta nabadgelyada ay tahay waxa ugu weyn ee hadda horyaalla xukuumadda cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
hay-adaha ammaanka ee dalka nigeria ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen uga digay dadweynaha waddankaasi weeraro argagixisa ah oo ay suuragal tahay in lagu qaado goobaha cibaadada iyo dadka muslimiinta ah ee u dabaaldegaya munaasabadda ciidda barakaysan ee ciid al odxa hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in howlgallo ay sameeyeen toddobaadkan ay soo qabqabteen waxyaabaha qarxa kuwaasi oo muujinaya inay jiraan qorshayaal la doonayo in weeraro lagu qaado xilliga munaasabadda ciidda wariyaha v o e timothy obizo ayaa warbixinta nigeria ka soo diray waxaana inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray warka digniintan amni ayaa lagu sheegay qoraal ay soo saareen booliiska dharcadka ah ee nigeriya khamiistii lasoo dhaafay waana digniintii noocaan ahay ugu horraysay ee ay soo saarto hay-adda d d s oo ka mid a saddexda hay-adood ee ugu sarreeya ammaanka dalka nigeriya tan iyo markii xafiisku uu qabtay bishii mey madaxweyne bola axmed tinubu d d s ayaa sheegtay in digniinteeda ay ku salaysan tahay xog dhinaca sirdoonka ah oo ay heshay iyo soo qabashada walxaha qarxa oo lagu soo qabtay howlgal ka dhana argagixisada oo laga sameeyey gobollada bartamaha dalkaasi ku yaala ee kogi iyo nasarawa oo ku dhow caasimadda nigeriya saraakiisha hay-addan d s s ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkooda oo dhacay isniintii iyo khamiistii ay sidoo kaleeto ay ku dileen hogaamiye burcada islamarkaasna ay ku soo xireen mid ka mid ahaa ragga hubka ka ganacsada afhayeenka booliiska dharka cad oo la yidhaahdo biter afunania ayaanan ka jawaabin codsi loo diray laakiin mid ka mid a saraakiishii d s s oo howlgaba oo la yidhaahdo mike ijufuur ayaa sheegay inay tahay digniintani mid aan la dhahilsan karin waxau yidhi waa digniin ka timid d s s oo ay dadka ugu sheegayaan inay feejignaadaan waadna og tahay tallaabooyinka noocaan ahi waxaa lagu saleeyaa xog sir doon ah oo la soo ururiyey marka waa muhiim buu yidhi in dadka ay u dhaganuglaadaan hay-addan ayaa sheegtay in milatariga iyo booliiska caadiga ah ay kala shaqayn doonto sidii loogu hortegi lahaa qorshooyinka argagixisada habacsanaanta ammaanka ayaa hore dhibaato ugu abuuray maamulkii hore nigeriya ayaa waxa ay la dagaalamaysay kooxaha kacdoonka muddo afar iyo toban sannadooda waxaana argagixisada u dheeraataasi kooxo burcad ah oo hubaysan kuwaasi oo dadka dila ama afduubta si ay madax furasho uga helaan goobaha cibaadada ayaa aalaaba bartilmaameed u ah argagixisada markii la dhaariyey sagaal iyo labaatankii bishii mey ayuu madaxweynaha cusub tinubu waxa uu ballan qaaday inuu ahamiyadda koowaad siinayo soo celinta ammaanka nigeriya
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayey warbixintii wariyaha v o a timoty obiso uu ka soo diray dalka nigeria
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga ama baan idhaahday dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo ciidamo ka amarqaata siyaasiyiinta mucaaradka oo kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan ka qarxay magaalada garowe ee caasimadda puntland dagaalka ayaa qarxay markii xildhibaanada puntland ay ka doodeen islamarkaana u codeeyeen qodobo ku saabsan furista dastuurka iyo wax kabeddelkiisa taasoo mucaaradka ay diidan yihiin iska horimaadka ayaa dhaliyey khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dadka ra'yidka ah iyo dhinacyadii dagaalamay inkastoo aan weli xal rasmi ah laga gaarin haddana isimada dhaqanka ee puntland oo ku baaqay in colaadda la joojiyo ayaa sheegay inay ku guulaysteen xabad joojin ay kala dhex dhigeen dhinacyada iyo kala qaadista ciidamadii dagaalamay sida uu magaalada garowe ka sheegay islaan ciise islaan maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee puntland
idiin sheegaynaa haddii aannu arrintii soo gallay oo xabad joojin inaannu ka shaqayno aannu raadinnay waa nala ka aqbalay dowladdii waa naga aqbashay ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday xarumaheedii bay ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abbaartoodii tahay dadkaan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaaddo oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii oggolaato aad iyo aad bay ugu mahadsan yihin qolyihii kale oo garabka kala ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay caawa ku noqdeen waxaan marka u sheegaynaa dadkaa reer soomaaliyeed ama reer puntland inay haatan oo aannu idinla hadlayno
dhinaca kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre ayaa iyagana ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada garowe islamarkaana kala aragti duwanaanshaha gacanka hadalka keenay lagu dhammeeyo wadahadal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay inay ka xun yihiin xiisadda ka taagan garowe
uga murugaysan uga tiiraayinsan aan halkan tacsi uga diro dadkii soomaaliyeed ee ku dhintay ama ku dhaawacmay isku dhicii ka dhacay magaalada garoowe caasimadda dowladda puntland waa nasiib daro waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo waxaan ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaalo ah oo ahlah oo haba yaraatee wax micnaa ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si deg deg ah xabaddaas ha loo joojiyo waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xaliyo wadada ama jidka wadahadalka iyo isfahamka puntland oo hooyigii nabadda ah oo muddo dheer dowlad ahayd maanta in caasimadeedii lagu diriraayo daw ma aha marka walaalayaal xabadda hala joojiyo
haddaba dagaalka garowe muxuu ku keeni karaa geediga ay puntland ugu jirto inay ugu gudubto hannaanka xisbiyada iyo doorashooyinka dadweynaha ayaan weydiiyey casho geelle oo horey uga soo noqotay puntland wasiir iyo xildhibaan
sabakaaba waa mahadsan tahay walaal waa la socotaa shaqaaqa mar walba waa wax dhib badan waa wax horumarka gaabis ku ah mar walba shaqaaqadan dhacday oo runtii ahayd shaqaaqa aan la filaynin oo runtii dadka aada uga wada xumaaday waxay dib u dhac ku ridi kartaa dadaaladii socday waxaa socday doorasho saddex degmo hore loo sameeyey soddon iyo saddex deg soddon degmana gadaal laga sameeyey waxaa ka dhimanaa saddex degmo oo ahaa gobolka nugaal ka tirsan taasay ahayd in la dhammaystiro sidoo kaleeto waxaa jira geedi socodkii muxuu ahay dimuqraadiyadda ama dhamaystirkiisii ama qorshaha kale oo looga gudbaayay in doorashadii ay dhacdo sideeda january marka waxa weeyaan waa khasab muxuu ahay shaqaaqadaasu hadda labadii asbuuc ay socotay waxay ahayd laba asbuuc oo la samayn lahaa la samayn kari lahaa qorshooyin badan oo geedi socodkaas ku taxalluq ah marka insha allah waxaan rajeynayaa inuu dhammaado hawshaasna muxuu ahay dib loo gudagalo
waa gartay caasha dagaalkii garowe ka dhacay ma kula muuqday inuu ahaa wax laga baaqsan karay oo si kale loo maareyn karay walaal haa waa laga baaqsan karay maxaa yeelay dadkan waxa weeye waa dad wada shaqeeyey waa dad wada ehel ah waxa la isku hayana wax la yaqaano waxa weeyaan qaabka doorashada u dhacayso ama qaabka muxuu ahaayey hanaanka dimuqraadiyadda u dhacayso in laga wada hadlo unbay ahayd taasna waxa weeyaan puntland waxay leedahay marjac adag bay leedahay oo ah ismo waxaa kaloo ay leedahay muxuu ahay hay-ado fududeeya wax alla wixii wadahadal iyo muxuu aruurin afkaaraha la kala qabo marka runtii arrintan waxa iska ahay waxa ilaahay xaggiisa ka idmanaa inay dhacdo laakiin waxa waaye derbiyadaasoo dhan baa jiray oo laga gudbi karay si xalka ugu dambeeya loo gaaro marka taasoo kale ma dhicinin haddana waxa weeye waa lagu dhex jiraa oo waxa weeye ismadii baa soo farageliyey aqoon-yahankii iyo dadkii kaleeto oo waxgaradka ahaa indheer garadka ahaa iyo siyaasiyiintii baa ku dhex jira waxaan rajeyneynaa hadda in ilaahay maarata intaas noogaga simo sidoo kaleetana waxa weeyaan waxaan rajeyneynaa in go-aan laga qaato arrimahan ku saabsan doorashooyinka maxaa yeelay doorashadu waxay ahayd habka keliya oo naga gudbeyno habkii qabaliga ahaa oo runtii ragaadiyay ilaa soddon sano puntland kusoo jirtay horumar badanna aan lahayn dad badan aysan matalaad ku haysan marka waxaan is leenahay haddii arrintan si deg dega loo xaliyo stiil waxa weeyaan qorsheyn fiican oo ku saabsan dimuqraadiyad ayaa la sameyn taasi waxay ahayd casho geelle oo telefoonka iigu warramaysay iyadoo joogta magaalada gaalkacyo ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan ka codsaday inay soomaaliya ka qaadaan cunuqabataynta hubka ee saarnayd tan iyo dhammaadkii kii xasan sheekh ayaa sheegay in al-shabaab oo laga adkaado ay u baahan tahay qorshayaal ay ugu horreeyaan ciidamo tayo iyo awood leh dhismo dowladeed oo loo dhan yahay iyo in dowladda ay awood u yeelato bixinta adeegyada aasaasiga ah ee shacabka golaha ammaanka ayuu u sheegay in dowladdiisa ay si dhab ah uga shaqaynayso arrimahaasi oo dhan si ay u gaarsiiso dalka nabad waarta iyo barwaaqo sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga qaado cunuqabataynta hubka ee soo saarnayd tan iyo labaiyo sagaashankii madaxweynaha ayaa adkeeyey in cunuqabataynta hubka ay noqotay caqabad ku horgudban xaqiijinta soomaaliya oo nabdoon halkii ay ka ahaan lahayd mid waxtar leh dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka haatan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey daandahaye maxaan ku bilownaa ma warqadihii mase kaalimihii heesaha nuurow bal intaan dhabbaalada gelin dhegaystayaashan aan u soo qabanno heesta qamar codadkii cabdisalaad beerde lacashe iyo xaliimo qaliif magool
xareedu qarsaad qamarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahaye qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahaye qaayahiyo sharafte qanjeedho laeg tahay kama u qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaaylege markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaaylgeede qortaada reere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqalo cisaabey maleqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey maleqdaay qabaadka labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya kayrabaahow loo qaaday heensa qutunkeeda leey ayax qadimaadiisii aan caad ku qarin iyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay ayax qadiimadiisii aan sagaal ku qarin iyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeeye malaqdaay qabata
qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiicaasaa ama kugu qadarciyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qadi maaye ee markaad qun u dhaaqcaaqdo talaabadaad qaado qaymada ilqabad kale ay qoraan si eegtay eeqsasha nafteeda alla markaad qunu dhaaqcaaqdo talaabadaad qaado ardaymada ilqabad kale ay qoraan si eegtay eeqsasha nafteeda
qortaada dheere lagu qoray cabaar dhambaalka ugu horreeya nuur waxa uu naga soo gaaray injineer boorow cibaadi maxamed farey iyo maa'ido maxamed farey iyo suuban isaaq xasan iyo sacdi isaaq xasan iyo maxamed isaaq xasan aadan isaaq xasan fardowse sheekh maxamed iyo aabe isaaq xasan iyo aabe maxamed farey iyo dhammaan asxaabta waxay kala joogaan belgium turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga waxayna taaniid gaarsiinayaan ibraahim isaaq jeceelow iyo raxmo cabdulaahi oo wiil ugu dhashay wajeer wiilkaasi oo loo bixiyey cabdiraxmaan ibraahim isaaq waxay leedihin ducadu waa xaggiinna waxaa leenaha allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara waa tahay daanduray dhambaalka dhankayga ugu horreeya galabta waxaa nasiib u helay aabe maxamed ow axmed oo loo yaqaano nerig iyo adeer ibraahim ow axmed iyo adeer cabdulqaadir ow axmed eedda faadumo ow axmed iyo eedda xukun ow axmed iyo eedda xaali ow axmed iyo mubaarig maxamed ow axmed deeqe maxamed ow axmed iyo roodo maxamed ow axmed sulaaqo maxamed ow axmed iyo sayid cali maxamed ow axmed jiir ibraahim ow axmed iyo ciid ibraahim ow axmed asad ibraahim ow axmed jaamac ibraahim ow axmed xuseen ibraahim ow axmed iyo weliba ayaan laga tegin ayaa la yidhi dhammaan qoyska reer nirig ow axmed oo isku duuban iyo sidoo kale awowe baashe cabdi cali hooyo faadumo baashe cabdi iyo abti cabdulaahi baashe cabdi iyo abti maxamed baashe cabdi abti saciid baashe cabdi iyo abti jaamac baashe cabdi habaryar farxiye baashe cabdi iyo habaryar xamde baashe cabdi maxamed cabdirasaaq aadan waris iyo farduuse cabdirasaaq aadan waris iyo ciid cabdirasaaq aadan waris dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan mustafe maxamed ow axmed iyo marwadiisa nasteexo maxamuud maxamed oo ku aqal galay degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabna allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha aan mar kale dib ugu laabanno
hadiyayka maruran wa muraayad waayuhu cashaqu ka muuqdee maalmaha qaluuca hadiyayka maruran wa muraayad wayuhu cashaqu ka muuqdee mar baan sida maydhaan muddo aamusaayo isha mirig ka siiya mar baan sida maydhaan muddo aamusaayo isha mirig ka siiya mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegey maasaarka ciida yamaani jiray mar waxaan idhahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegey maqaarsaarka ciida yamaani jiray mar baan mawjada hadhin dhexdoodo muuqayga la arka laakiinsaan maqanay mar baan mawjada hadhin dhexdoodo muuqayga la arka laakiin saan maqanay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray makuraan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqa hayan maanta ka horow maxigaanku igu dhici hayan maanta ka horow maxigaanku igu hayan maanta ka horow maxigaanku igu dhici hayan maanta ka mahigaanku igu dhici madowka madow yahay waa u muriyo deebaa caashaqa makyaye waayaha masuuga hadiuka madow yahay waa u muriyo deba caashaqaad maryahay mar baan mudanta ciida عزوي يا مهودي مرتدي داويا مربان مدن سعيدة عزوي يا مهودي مرتدي داويا mar waxaan idhaahda rag naftiisa mooye maari dhibaati ninkido istiisii muhashana iska bilo mar waxaan idhaahdaa dhag naftiisa mooye maari dhibaati ninkiro istiisii muhashana iska bilo marbaan malaha beenta maryo xilhayn maaweeliyaayo laahi daay maqan tahay marbaan malaha beenta maryo xilhayn maaweeliyaayo daay maqan tahay
dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo maka axmed iyo ubadkeeda iyo hooyo faadumo axmed iyo ubadkeeda iyo hooyo jawaahir axmed iyo ubadkeeda maxamed cabdulaahi iyo ubadkiisa hooyo sahre axmed cilmi iyo ubadkeeda ilmo maxamed axmed iyo ilmo colaad bile waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan cabdikariim saleebaan maxamed iyo salma abukar cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada madaxda gobolka tugdheer waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaada haatana nuurow aan dhegaystayaasha u soo qabanno heesta maxaa kula hagaagsan iyo codkii siciid maraxaydar
hodanay adduunyada iifiyo dhibaatiyo wax naftaada heeriyo hawle kama dhammaatee hodanay adduunyada iifiyo dhibaatiyo wax naftaada heeriyo hawle kama dhammaatee anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday anigoon haraad qabin meel haraaca jiibsaday oon kaar ahaynba lay kaa horkeeni anigoon harraad qabin meel hara cajiibsaday anigoon harraad qabin meel hara cajiibsaday oon kaar ihaynba laykaa horkeeni intaan haw ka soo iri eryadii la sara kacay habhabtay kabahu mid haleeli waa intaan haw ka soo iri eryadii la sara kacay habhabtay kabahu mid haleeli waa xabarqabe jacaylkuna ahaa halistii wadanaha iyo berkibow halgaade maxaa kula hagaagisan haatan kula hagaagisan intu haatuf ii yimid inad yaraa hadaaqdo isoo hilowdo ilaa hadashay moodi intu haatuf ii yimid inad yaraa hadaaqdo isoo hilowdo ilaa hadashay moodi
nuurow dhambaalka kale noo soo qabo daanduray hambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo faadumo xasan warsame iyo habaryar canab xasan warsame iyo aabe faarax farasle iyo adeer fataax farasle iyo weliba axmed farasle bashiir farasle cabdi sangaab eedooyinka kale ah khatra farasle shamse farasle faa'id farasle iyo dahabo farasle iyo weliba wiilo farasle iyo cadar farasle aadan faarax farasle iyo dhammaan reer farasle iyagoo isku duuban waxay halkan hambalyo uga dirayaan eeda farxiyo farasle iyo saygeeda saciid cabdikariim oo uu wiil ugu dhashay magaalada caabud ah wiilkaasi waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heestaa saddexaad een dhegeystayaashana u soo qabanayno waa kurbasho waxaa qaadaysaa khadiijo foodey
No.
dhambaal ayaa waxaa uu naga soo gaaray faarax maxamuud cigaal iyo cali maxamed axmed sahal iyo xasan sheekh cigaal khatar cabdi xalane iyo cabdulaahi umal xuseen iyo cali beyle aadan iyo raage faarax yaxya iyo sheekh gardaro cabdiweli gardafiil iyo cabdulaahi geele guuleed farxaan bashiir siciid cabdulaahi ow cali cabdihodan aadan seyn iyo xuseen cali xoosh iyo mahad axmed welid dhammaantood waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdi shiikhow cigaal ciise iyo sawda cabdulaahi maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay jiracle degmada bookh gobolka doorow dowladdegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin isku waara aamiin daandureyo waxaa noo baaqaya dadka kale ah agaasimaha raadiyo gedo injineer cali maxamed diiriye iyo xildhibaan cabdifataax nuur mataan salmaan maxamuud saman s m s iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi waxaa kaloo ku jira dadka dhambaalkana diraya coach diicas iyo dayax j r aadan cabdi baan kanti ayaa lagu naaneysaa iyo dhaybala timajilic ayaanla cabdiweli iyo kabadan saciid wiile maxamed iyo sharafow qadar cali dhammaan asxaabtana oo isku duuban waxay halkan hambalyo uga dirayaan mawliid cabdi iyo marwadiisa basre cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada beled xaawa ee gobolka gedo gaar ahaan xaafadda shanaad waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabna allah idinkala siiyo aamiin intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa wadajirin kugu soo jeedanaya nuur xasan nuur nuur buqaari anigoo ibraahim xasan daandure intaan markale ku mid doonno sidaa iyo nabadgelyo
sida coodankii bari ama ciidi jarare qudubax ku yaaliyo cagarkii danoode cusub egeenahayo laga gooynin caarada carfigii taaleecusub egeenahayo laga gooynin caarada
heestaasina waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay idinla socodsiinayeen ibraahim daanduray iyo nuur xasan nuur intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaanta ee bahda v o a waxay idinkaga tegaysaa sidaa ay
nabadgelyo ablamoodye cimriyo wadi mooye dumar kale macaasha